yani intaan xuduud xuduudaha aan somalilan ahayn ad somalilan iyo hadda shilin karayba leedahay inkastoo lacagta ethoobiyaanka waa ay dhex socoto oo ayadoo ruuxeedan ay dhex socoto marka waa hadda nasiib daro dadka soomaaliyeed baana laga rabaa inay shilinkoodii soo ceshadaan waxaana gaar ahaan ay xil kasii saaran yahay dowladda maxaa yeelay dowladdu ayadaa habkii loo maraayay ee dhaqaalaha ah oo nin ganacsada ah asagoo shilan mana soo daabici karo mana laakiin dabcan dabcan haddee mishinay haystaan dadkii baa lagu dhacayaa oo dhaqaalihii looga aruursanaya ama dad siyaasiyiina uga aruursanayaan ama dad ganacsata ah oo haddee dabcan mishin magaalo yaalana umalayn maayo inuu ka qarsoon yahay dadka xukuumadaha maamulka ka jira ama hahaato waxaan mishinada laga sagaa hadda puntland waa laga sheegaa xamar waa laga sheegaa kismaayo waa laga sheegaa marka ma garanayo hadda waxa un dawladdu hadda un sicir bararna wuu keenay dabcan horta dawladdaa leh oo culeyska ugu weyn dawladdu ku dhacaya marka mas-uuliyadaas kama baxsan kadha dawladdu waa tabar yarahay maogtaa deeq loogama haraa la yidhi marka dawladdu waa tabar yarta waa ognahay dawladdu hadda dawlad iska dhiban oo iska culeyskeeda leh inay tahay laakiin hadda qofka baahano isagu dawladdu waa tabar yar tahay iyo aabbaha iyo hooyadaa waxba ma haystaan ilmuhu moogta kuma aamusaan marka qaylada iyo cabaadka iyo runtii tabashada aan dhigna wadno uma muuqato mid hadda dawlad aynu ku dhibaataynayna laakiin waxa weeye in dadku tilmaamo hadda meelaha u baahan gufaynta in laga galo taasaa muhiim